الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وو- ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم marka u horaysa insha allah mawduuca waa laydiin sheegay waa mawduuc muhima weeye waxa weeyaan kor waxaa la yidhaahdaa silatu rixim baa laga yidhaahaa kor dadka riximkaaga oo ahalkaaga xiriirintiisaa la yidhaahda riximkaasaa haddana sii kala baxa wuxuu u kala baxaa waalid adiga ku dhalay iyo midaad adigu dhashay iyo mid kula sinanoo ama walaalaha ama adeerada ama noocaasa habaryaraha iyo abtiyaalkaa marka waxaa la yidhaha usuul iyo furuuc iyo xawaashi intaasaa rixim laysku yidhaah maxay xaqahoo nugu leeyihiin maxaase dembi nooga imaanayaa haddii aan xaqaas ka bixi weyno mawduuceennu kaa weeye caawa haddii aan la yidhaaho waa mawduuc ilaahay aad iyo aad uga warramay subxaanahu wa tacaala dee innaguna inaynu isku baraarujinno ay wanaagsan tahay mawduuca waxa kaloo ii weeliya dee bil baynu kala maqnayn iyo googo marka dee waxaa masaajidka dadka joogae mu'miniinta qof walba gaar assalaamu calaykum looma odhan karo marka inaynu muxaadarada isugu nimaadno oo isku salaamno oo ku wada ducaysannana muraadku sidaa wey mar haddii aynu nidha silaturixim ama birulwaalidayn dee qur-aanka inaynu ku horrayno weeye qur-aanka kariimka markaa kabacdina inaynu sunnada rasuulka ku xijinno weeyaan calayhi asalaatu wassalaam maxaa yeelay qur'aanka tafsiirkiisu waa xadiidka nebiga wey waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ilaahay wuxuu yidhi nebi moxamedow waxaan qur-aanka kugu soo dejinnay inaad dadka u fasirtid oo u caddaysid qur-aanka marka qur-aanka waxaa lagu caddeeyey ama lagu faahfaahiyo waa sunnada rasuulka calayhi asalaatu wasalaam bal hadda aynu aayaadka ku horrayno marka hore ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah وبالوالدين إحسانا قضاء قضاء بمعنى أمر سبحانه وتعالى إلهي وحو أمري وواجب إذن كدغي ألا تعبدوا إن إذنان عابد إلا إياه ربي نمو يانا عدك لإذنان عابد ماشا إلهي وحو كودي لياه markii qur-aanku uu soo degayey ama rasuulku intuuna imaanin dhibaatadii ka jirtay maaragtay jasiiratulcarab ee ilaahay kayrkii la caabudayey qof waliba wixii uu doono ayuu ilaah ka dhiganaya kan qorraxda caabudaya kan dayaxa caabudaya kan qori uu qortay caabudaya midka dahab iyo lacag caabudaya waxa noocaasoo ilaahye ay u yaqaaniin ayay caabudi jireen cibaadada ilaahayna in asaga loo khaalis yeelaa waajiba haddii cibaadada ilaahay loo keli yeeli waayo dee waa ishraak waa ilaahayood u shariig yeesho wey ilaahayoo loo shariig yeelaana ilaahay ma dhaafayo wax kalaba ilaahay inuu dhaafo waa suurowdaa laakiin ilaahay in loo shariig yeelo oo haddana qofkii uu cafiyo ma jirto hadduusan soo tooba keenin weeyaan soo islaamin ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa ilaahay wuxuu yidhi ma dhaafo in loo shariig yeelo ilaahay laakiin wixii ka soo haray shirkiga ilaahay wuu u dhaafaa liman yashaa'u qofkii uu doonayo yuu u dhaafaa meesha waxaad garanaysaa gaalnimo wixii aan ahayn lama odhan karo qofkaasi waa ahlunaar maxaa yeele cafiga ilaahay inuu ilaahay u fidiyaa laga yaabaa laakiin gaalnimo ilaahay cafi u fidin maayo waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigiin wuxuu amray inuu idinaan caabudin ilaahay oo keliya rabbigiinna mooyaane wa bilwaalidayni ixsaana wa axsinuu samafala bilwaalidayni labadii idin dhashayna ixsaanan samafal u sameeyo wanaag kula dhaqma labadii idin dhashay eeg hadda ilaahay markuu cibaadadiisii uu sheegay labadii waalid ixsaankoodii buu ku xijiyey ilaahay labadoodii baa laysku xariiriyey markaad iimaan yeelatood shirkiga ka badbaado labadii ku dhashayna ee wanaag iyo ixsaankoodii samee buu ilaahay ku leeyahy sababta loo yeelaya aayado inaga dambeeyaana waa sidaasoo weligood waa laysku xijiyaa xaqullaahi wa xaqulwaalidayn ilaahay waxba uma dhex mariyo waa isku xijiyaa maxaa looga jeedaa dee looga jeedo dee iimaan iyo shirki horta islaamka xeradiisa waa in qofku soo galo oo uu shirkiga ka cararo oo uu iimaan iyo tawxiid la yimaado markuu daa'iradaa soo gala islaamnimada ama iimaanka muxuu u yeelayaa dee waa ilaahay khaaliqiisa ahaa wey ilaahay abuuray weeye ilaahay raasiqiisa ahayoo risqinaya weeye ilaaha maamulaya weeye dee cid kale inuu la wadaajiyo cibaadadiisa looma oggola war ilaahay baa ku abuuraye cibaadada isaga u khaas yeel baa leey labada waalidna waxaa loogu xijinayaa dee waa sabab bay kugu yihiin wujuudka aad timid labadii sababta kugu ahayd wey labadaa dhexdoodu ilaahay kaa abuuray waa aabbaha iyo hooyada markaad dhalatay ilaa intaad weynaatayna sida la arkayba ixsaan iyo iyo dhaqaalo iyo tarbiyo wanaagsan bay kuugu soo hayeen waajib marka waxaa kugu amar haddaad xoog yeelatay ayagiina intaad xoog yeelanayso xooggii waa ka sii yaraanaya ayagiina inaad u ixsaan fasho sidii ayaguba markii hore ay kuugu ixsaan fali jireen waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana xataa haddayan daciif ahayn ay xoog leeyihiin oo hooyo xoog leedo aabbe xoog leeyahay ixsaanku waajibuu mar walba kugu yahay hadday sii duqoobaanna waaba ka sii daran tahay oo ay tabar dhigaan oo adigu aad xoog u noqoto ayagiina xooggii ka yaraado إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف هذه لبضوضا متكوك أما لبضيبة أي ضعيفان أو عمرقود بيرادو أو تورتود يراتو كبر كبر وحلينا دي قفكو مركو عاجزو وحوقو كيرادو oo indhuhu ka yaraadaan oo quwaddu ka yaraato oo addimuhu soo laablaamaan oo orodkii uu samayn jiray la waayo axaduhumaa midkood labadii ku dhalay aw kilaahumaa ama labadiiba ay kibar iyo duqow la fadhiistaan falaa taqul lahumaa uf uf ha odhannina buu yidhi ilaahay ufi ama ufin uf wax lays yidhaahdo yay ugu fududa macnaa ma carfoonid wey hooyada iyo aabbaha baad leedahay ma carfoonid ama waxaad leedahay waan kaa xanaaqayaa hadalkaaga ama ficilkaaga waan ka dhirfayaa baad leedahay waad ka dhirfaysa ufi ataja- ataja- atadajaru minka waan kaa waan kaa xanaaqayaa weeyaan waa ismulficilo bimacnaa atadajaru minka waan kaa dhirfahayaa waan kaa dharsahayaa waan kaa xanaaqayaa ha ku odhanin aabbaha iyo hooyada mar hadday duqoobaan ta'afuf ha ku samaynin haddaad afka xataa aadan ka odhan laakiin aad qalbiga ka tidhaaho waa adigiiyoo yidhi oo kaleeto ilaa dadku hadduu duqoobo ma carfoonaanayo ma qubaysanayo ma barafuunsanayo markaad u timaaddo odag iyo habarta haddii ay kula qurmuunaadaan waa sidaasoo kale waa midda laguu diidaya marmar bay isku kaadshayaan markay sii weynaadaan waa isku xaadhayaan waa inaadan u fooranin oo ay kula carfoon yihiin waxa ka imaanaya ayaguna uf ma odhan jirin markaad xaarka daadinaysa korkooda iyo kaadida ood maradooda iyo jirkoodaba ku daadinaysay ayaguba uf kuma lahayn adiguna ha odhani walaa taqul lahumaa uf ha odhan walaa tanharhumaa ha canaanan buuhi ilaahay canaan wey inaad tidhaaho caynka iyo caynkaa sidii qof kula sinan oo kale ood hadalka canaan u tidhaahdid naseexa inaad u tidhaahdid la- la diidi maayo hooyo saa iyo saa aabe saa iyo saa had- oo qabow ah laguma diidayo ayadoo dee xanaaq ku jiro inaad canaanatid ha yeelin buu idhi ilaahay waqul lahumaa qawlan kariiman war wanaagsan u dheh buu yidhi ilaahay labadooda war ay weheshadaan war ay kaaga raalli noqdaan war qalbigooda dejiya war naxariis geliya u dheh qowl aan kariim ahayn oo ayan ka raalli ahayn hala qaabilin buu idhi ilaahay واkfid lahumaa janaaxa dulli garabka u jilci garabkaaga garabka waa abiicada saad ula mucaamaloonaysid u jilci yay garab xanaf miirana iyo hadal xanaf miirana iyo ikraam la'aan yay kugu arag ayagiioo fadhiya markaad u imaanayso kabaha kobtaa isaga bixi way kaa mudan yihiin soo kac garabkaaga dhulka ku soo jiid adoo taagan haysul taagina hayow yowlaynine la fadhiiso garab jilicsan oo raxmad ah u raarici buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa waxaad tidhaahdaa ilaahow labadan u naxariiso sidii anigoo yar ay ii rabbeeyeen oo ii hagaajiyeen ilaahay u naxariisan meeshaa marka imise shay buu ilaahay ku amray waalidka jihadiis nahyi iyo amar buu isugu kaa daray ilaahay nahyiga iyo amarkuna markay is- iska daba yimaadaan ta'kiid bay isu noqdaan markii hore amar baa lagu siiyey wabilwaalidayni ixsaanan waalidkii inuu ixsaan falaa leeyi waalidkii inuu ixsaan falaa amar weeye ixsaankaasi wax walbuu noqdaa wax la siinayo daawo la daawaynayo ikraam la karaamaynayo waa ixsaanku waa shay guuda wey markii labaad waxaa la yidhi mar hadday duqoobaan uf ha odhan wax uf la yidhaahdaan waa waxa ugu sahlan wa shaygii u yaraa baa laga bilaabay sankaaga iyo adiga iyo yay kula qurmuunaanin oo kuula xumaanin labadii ku dhashay baani haddana kor baa loo sii kacay walaa tanharhumaa ha canaanan baa layidhi haddii canaantu ufti waa ka daran tahay taas xoogaa waabaad qarqarsanaysae haddaabaad canaan ula soo baaristay ee nin nin yaablaad noqoto walaa tanharhumaa haddii canaantii laguu diiday adoo gacantaada u taagana bal ka waran dad baa markay xooggan isku arkaan odaga iyo habartaba way ka xoog roon yihiine dad baa isticmaalaya inay ama odaga talaantureeyaan ama habarta wax ku sameeyaan ee uf baaba la diidaye bal ulna ka warran iyo wax la mid ah amar kalaa la soo celiya waqul lahumaa qawlan kariiman qowl wanaagsan oo ay iyagu jecel yihiin dheh baa layi haddana waa laga sii waa la sii dhaafay garabkaaga u jirci baa layidhi naxariis waqfid lahumaa janaaxa dulli kibir agtooda ma yaal ma ku kibri kartid maxaa yeelay kii xaarka lahaabo oo ay soo qaadeen ay soo koriyeen baa tahay markaad u imaanaysid waa inaad isdullaysid oo iyagu inay kaa sharaf badan yihiin aad tustid adiguna aad garatid woy isdullee jilbaha qabo cagaha qabo agtooda nin ku kibri kara ma ahid iyo naa ku kibri karta midna ma tiid duco ugu dar baa la yidhi markaa haddana intaa markaad samaysid duco ugu dar oo waxaad tidhaahdaa rabbi irxamhumaa ilaahow labadaan i dhashay u naxariiso adduunka u naxariiso aakhiro u naxariiso maxaa lagu naxariisanayaa kamaa rabbayaanii sagiiran say anoo xun oo mutulluxa oo xalay dhashay ay ii rabbeeyeen ka warran marka hooyadaa ku dhashay haddaan ayanayadu ku soo qaadin oo naxariis rabbi qalbigaaga ku qalbigeeda kuu gelin ee meel la iska kaa dhigo ilaa waxaad taraysaa ma jirtee xoog ma lihid weli xoola ma ad siin qur-aanyadaa indhahay saa kaa guri lahayd horay baad ka baktin lahayd ilaahay baa qalbigooda naxariis kuu geliyayo mar allaale markaad dhalatay ayay ku soo qaadeen markaasay ku koriyeen markaasay naasiheedii kuu dhigtay markaasay dhabarkeedii ku geysay markaasaa odagiina kor wixii adiiyo habartu aad cuni lahaydeen ayuu dhididka saydayaayoo ku mashquul yahay markaad dhaqaaqday iyo ilaa aad ka weynaatay ayay tarbiyadaada sidaas u hayeen marka inaad u ducaysid oo tidhaahid rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira ayuu ilaahay ku farayaa subxaanahu wa tacaala haddee markay nool yihiin keliya ma aha rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira hadday kaa dhinteen hamoodin waalidka xaqiisii inuu kaa dhammaaday ayagoo maydah ayay xuquuq badan kugu leeyihiin xadiidka waan tegi doonaa markay dhintaan rabbi ikfir lii waliwaalidaya rabbi ikfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay isku halwa isku mid weeyaan ducadaas weligaaba wad ama ha noolaadeen ama ha dhinteen marka dhowrkaas waqfadood haddee mid walba sharax badan bay iska yeelan kartaa laakiin meelahaasaan tilmaamaynaa wabilwaalidayni ixsaanan falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariiman waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira lixdaas ayuu ilaahay waalidkaa kuu faray haddaad weladkii ay dhaleen aad tahay ilaahay aayad kale qur-aanka subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay'a wabilwaalidayni ixsaana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه واعبد الله إلهي عابد أبو إلهي أنه إلى لحظة يا إلهي واعبد الله إلهي عابد ولا تشركوا به شيئا إلهي شيئا هلو ذا تنين عبادة ليس أسقى مستحقة عبادة أسقى مطيب inaad rumayso asagaa mutaystay cibaadada qof kale waxa ka siini ilaahay ha ugu shariig yeelin qofna cibaadada ilaahay baa cibaadada kugu leh waajibkeeda qof kaleeto kuguma leh wabilwaalidayni ixsaanan labadii waalidna waan wanaag uu sameeya buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii aayaddii hore eeg xaqullaahi markuu ilaahay ku baray xaqulwaalidayn buu ilaahay kugu xijinayaa subxaanahu wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an وبالوالدين إحسانا أحسنوا بالوالدين إحسانا وناق لبدي إذن شيء أصمي يبوني له وبذي القربى قرابة ضدك وصاحبنا وناق أصمي إلا والدك وحانا هين أو قرابة يا جره والدك وحانا هين أو قرابة يا جره waa walaalka waa adeerka waa habaryarta waa abtiga waa eedada waxaasoo dhan iyo inta kula sinan oo dhan dee waa qaraabadaa wey waan tegi doonnaa qaraabadu kaad wada dhalateen uun ma aha intaasoo odaykii aad kala tirsataan ood isku meel ku tagtaan waa qaraabadaa wey wa bidilqurbaa qaraabada ninka qofka u saaxiibkaana u ixsaan fala walyataamaa agoonta u ixsaan fala waalmasaakiin dadka masaakiinta aan waxba haysan u ixsaan fala wabni sabiil waaljaari dilqurbaa qofka deriskaaga ee kugu dhow u ixsaan fala gurigiis iyo gurigaagu isku xigaan waaljaari ljunub kan deriskaaga oo durugsan ee gurigaaga aan ku dheganayn u ixsaan fala wasaaxibi biljambi dhinacaaga kan kuugu saaxiibka ah u ixsaan fala waa xaaskaaga iyadaasaad meel wada jiiftaan iyadaasaad maaragtay ixsaan kaa mudan iyadaasaad xaqeedii ilaahay ku qaadatay ammaanadiisa een furuujsoodana aad ku xallilateen ilaahay kelimaadkiisa wabni sabiil dariiqa qofka marayana ee musaafirka ee waddankiisii ka yimid ee qariibka asaga laftiisu dhib buu mudan yahay asagana u ixsaan fala wamaa malakat aymaanukum wixii aad hanateene milkigiinna ahna ayagana u ixsaan fala ama waa xoolihii geelii iyo ladii iyo dameerihii aad lahayd weeye ixsaan bay kaa doonayaan in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay weeyaan shay walba ixsaan fal ama waa addooman hadday jiraan bani aadamahoo dee ilaahay uu gacantaada u geliyey wamaa malakat aymaanukum intaasuu ilaahay in loo ixsaan falu amray laakiin muxuu ugu hormariyey labadii waalid buu ilaahay ugu hormariyey kuwa kalena dee ayana waa leeyihiin xuquuq bay leeyihiin maalan wadilqurbaa baa leeyihi wabidilqurbaa ilaahay wuxuu yidhi وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه قفك قرابة وصاحبك حقي سسي والمسكين مسكين كان حقي سسي وابن السبيل كان طريقة كوتشي مسافر كان أسقنا سي ولا تبذر تبذيرا laakiin maalka inaad xaqaas ku bixiso mooyaane meel lagu tuurtuurayo ee idaacatulmaala ha ku bixin buuhi ilaahay wabidilqurbaa walyataamaa waalmasaakiin waaljaari dilqurbaa waaljaari ljunub waalsaaxibi biljambi wabni sabiil wamaa malakat aymaanukum intaasaa ixsaan ilaahay korkaaga ugu dhigay iyagoo loo hormariyey labadii adiga ku dhashay xaqoodu inuu akidan yahay yaad ogaanaysaa oo uu ka akidan yahay dadka kale xaqiisa ilaahay aayad kale oo qur'aana wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wawasaynaa alinsaana biwaalidayhi xusnaa xamalathu ummuhu karhan wawadacathu karhaa waxamluhu wafisaaluhu alaaثuuna shahra wawasaynaa alinsaana biwaalidayhi insaankii waxaanu amarray biwaalidayhi labadiisa dhashay xusnan wanaag baanu amarray inuu wanaag u ixsaan falo oo labada waalid uusan xumaan taabsiin ee wanaag keliya uu sameeyo yaan insaankii amarray buudhi ilaahay insaanku waayo waa aniga waa adiga wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnan wanaag baan labadiisii waalid u amarnay buudhi ilaahay wasiyadu bimacnaa amar weeyaan insaankii waxaan amarnay an yuxsina biwaalidayhi xusnan wanaag inuu u sameeyo xamalathu ummuhu karhan hooyadii ayaa uuraysatay karhan xaal ay tahay kaarihatan tii daciifo ah ayay yay uuraysatay wa wadacathu hooyadiisaa dejisay oo umushay karhan kaarihatan xaalay tahay tii daciifa iyana oo dhibaato ka soo maraysa maxnaa labadaba dhibaatay ka soo maraysaa habarta marka horay uuraysanaysana waxay ka soo maraysaa dhibaatooyin fara badan markay horay wallacayso waa balaayo waa shiddo markay ilmuhu weynaadaan ay ku farganayaan oo marba ay keli ka daloolinayaan waa balaayo kaleeto waa daciif markay umulayso dee haddee fool baa jirta oo dhibaato kaleeto oo ayaan weligeed soo marin bay kala kulmaysaa laba dhibaato xamalathu ummuhu karhan wa wadacathu karhan labada goorba dacfi ayay ku sugan tahay iyo dee dhibaato ayaan u adkaysan karin wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shaara wa xamluhu bani aadamkaas caloolqaadkiisu iyo wa fisaaluhu naasgoyntiisu alaaثuuna soddon shahr oo bilayaala wey soddon bilood inta marka laysu geeyo uu caloosha ku jiray iyo intuu uu islaanta nuugayay waa soddon bilood buu idhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqaasoo kale miyuu weligii gudan karaa ma dhibaataduu u geystay buu weligii miyuu miyuu arki karaa wax u geysta wax u geystaba dee waxaa la yidhi laba sanaa la nuujiyaa ilmaha sida aayad kale aynu ku tegi doonno laba sanaa ilmuhu islaanta nuugaya laba sanana waa afar iyo labaatan bilood wey afar iyo labaatan bilood aqalulxamliga inta naagtu uurka ilma ku sidi karta inta ugu yarna waa ka badan karaa inta ugu yarna waa lix bilood markaas marka marka laysu geeyo labadooda aqalulxamligii iyo muddatu radaac soddon bilood bay noqonayaan wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shaara soddonkaa bilood islaantu maalinna ma nasan adun bay mashquul kugu tahay maraad caloosheeda ku jirto iyo maraad dusheeda saarantood naaska ka nuugayso weeyaan firaaqo kalaba may hayninba soddonkaa bilood marka naaska lagaa gooyana markaasaabad u shiddo badanta dabka ka ilaali godka ka ilaali wuxuu arko afkuu gashanahayaa abeese hadduu arko afkuu gashanaa iyaduun baa ka waardiyeynaysa ilaahay saasuu kuugu sheegayaa hooyadaa waxay dhib kaa soo martay odaguna dhibku kaa soo maray ma sahlana habartu ha ku nuujiso uur ha lahaato dee odagiina intaa wuxuu ku maqan yahay nafaqadiinnii wuxuu ku maqan yahay daawadiinnii wuxuu ku maqan yahay wixii aad wax ku noqon lahaydeen adiga hooyadaa labadiibaa ada adeegsanaya oo dusha ka saaran wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnan xamalathu ummuhu karhan wa wadacathu karhan wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shaara waa xaq weyn oo haddaad gadaal isugu noqoto aad dareemi kartid xaqa laguu leeyahay intuu faraleeg yahay aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahni wa fisaaluhu fii caamayn an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma وصاaxibهmaa في الdunya macruufa وwasayna الإnsaana biwaalidayhi insaankii waxaanu farnay buu yidhi ilaahay labadiisa waalid baanu u amarnay dee ixsaanan aayadihii hore waataynu soo sheegayna xusnan iyo ixsaanan iyo tanna sidii oo kale weeye wasayna alinsaana biwaalidayhi maxaa loo dardaarmay ixsaankii aayadaha kale sheegeen yaa loo dardaarmay xamalathu ummuhu wahnan calaa wahn hooyadiisaa xambaartay wahnan waahinatan xaalay tahay tii daciifaysa calaa wahnin dacfi korkiisa ay ku daciifayso waa kuwii haddeeraynu soo sheegaynay wahnu wahnulxamli uurka dacfigiisa waa wahnulwadci markii ay dhalaysay ay foolanaysay wahnigeeda labadaas wayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa fisaaluhu fii caamayn naasgoyntiisuna intuu hooyadii dee naaskeeda ka sii daynayo fii caamayni laba sano dhexdooda fiigood weyu laba sano waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca ilmaha waxa wanaagsan waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn xawlayni laba sano kaamilayn oo dhammaystiran waa ta'kiid laba xawl laba sano oo kaamilayni labaduba buuxbuuxaan waa inay nuujiyaan hooyooyinku carruurtooda inay nuujiyaan liman araada an yutima aradaaca radaacada qofkii raba inuu taam yeelo muddadeeda waa laba sano qofkii aan doonayn dee ka hor buu ka goyn karaa hal sano iyo hal sano iyo bar iyo waa looga goyn karaa laakiin waa marka la yidhaaho wuu ka maarmi karaa hooyada naaskeeda ama caano kaluu cabaya ama meel kaluu waxaynaya ama cuntadiibuuba bartay markaas labada sano in la gaadsiiyo waajib maaha laakiin wa fisaaluhu fii caamayni buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala inay hooyadu ay ilmaheeda naaska nuujiso waajib bay ku tahay waajib yay ku tahay maxaa yeelay ilmaha caanaha dambarka la yidhaaho oo hooyadu markay dhasho laga nuugayo cunugu maba ka maarmi karo dambarkaa inay nuujiso waa ku waajib ilaa afartanka iyo qoloba in bay ku sheegeen dambarku inta uu joogo oo ilmuhu u baahan yihiin qolo tiri afar afartan maalmood iyo qolo bil tiri iyo qolo laba toddobaad tiri iyo intuba culimmadu way sheegaan laakiin horta waa inay nuujiso dambarka cunugeeda wixii ka soo haray hadduu ka maarmi karo waajib kuma ah waxuu kalo uga maarmo hadduu helo naag kaleo nuujinaysa iyo caano kale oo maaragtay laakiin kolley hooyadii caanaheeda wax ula mida cunuggu heli mayo inay sabarto oo cunugeeda ay nuujiso yaa ku waajiba hadday rabto bilaash ku nuujin mayso odagay ijaar uga qaadanaysaa hadday tiraa laba sanaan cunugga wadayaa ila heshii bishii intaad bixinaysid waa u bannaanta dambarka waxaan ahayn lacag bay ku qaadan kartaa saa wax waajib ku ah maahe dambarkaasa waajib ku ah wain tacasartum fasasturdicu lahu ukhraa buu yidhi ilaah haddaad ku murantaan ilaa waa fain ardacuu fain ardac maxaa wey waman yattaqi illah yukafir canhu sayi'aati wayacdim lahu ajran may waa horaysa أسكنوهن من س... وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن للتضيق عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هديدين نوتيان هويوينكو عرورتين فآتوهن أجورهن بوريلان سيئة إيجاركو أنا هذا أيضا إسكالي وإن تعاصرتم haddii aad isku khilaaftaan hooyadii ama ijaarkii isku qaban weydaan ama ayba diiddo inay nuujiso dambarkii maaha waa wixii ka dambeeyey fasaturdicu lahu ukhraa naa kalea u nuujinaysuu yidhi ilaahay mid kale ha kiriisto oo cunugga u nuujisa laakiin hooyadu ayadaaba ka jecel waxaasoo dhanoo maxayba ijaar warsataaba cunuggeeda ayadaaba rabtay inay iska nuujiso raxmad buu ilaahay qalbigeeda ku abuuray حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي aniga igu shugri buu yidhi haddaad insaan nuurto bani aadam haddaad tahay weliwaalidayka labadii ku dhashayna ku shukri aniga igu shugriyo dee ilaahay khaaliq ahaayoo ku abuuray baan labada ku dhashayna ku shugriyo waa labadii sabab kugu ahayd adduunkaba inaad u soo baxdid ood joogtid ilaahay sababku waa labadii sabab kugu ahayd anishkur lii waliwaalidayka markuu ilaahay yidhi aniga igu shugri labadeedii waalid buu ku xijiyey inaad ku shugrisid maxaad odhanaysaa markaas shakartu lirabbii rabbigay baan ku shukriyey waxa uu isiiyey wa shakartu liwaalidaya labadii i dhashayna waan ku shukriyey maxaa yeelay laymaba arkeenba haddayan ayaga ilaahay sabab ka dhigin laymaba arkeen an ishkur lii waliwaalidayka marka maxaynu intaasoo dhan ka faa'iidaysanay waxaynu ka faa'iidaysanay marka ilaahay xaqiisa aad lagu baro labadii ku dhashayna waa in xaqoodii lagu baro la yidhaha ku xiji ayaga markaad ilaahay ku shukriso ayaga ku shukri buu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala xaqooda marka siduu u akidan yahay adigu iska garo marka marba haddii ilaahay xaqiisii iyo xaqa labada waalid laysku xariiriyey xaqaasi xaq mutaakida weeyaan korkaagu mutaakid ku yahay aayad kaleeta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnan war wanaag ayaanu insaankii waalidkii u farnay wain jaahadaaka alaa litushrika bihi maa laysa laka bihi cilmun falaa tudichumaa ilaya marjicukum jami ilaya marjicukum ogaada oo hadday labadaada waali ay damcaan kugula diriraan inaad diinta ka baxdid eed gaalowdid falaa tudichumaa baa ha ka yeeli ha ka yeeli laakiin wax ka soo haray gaalnimo waalidkaa ha ku khilaafa hadday ku yidhaahdaan islaamka ka soo bax ha yeelin laakiin wixii ka soo haray ilaahay inaad ka gaalowdid hadday ku faraan waad yeelaysaa ma diidaysa taasuu ilaahay ka reebay wain jaahadaaka calaa an tushrika bimaa laysa laka bihi cilmun falaa tudichumaa wa saaxibhumaa fi dunyaa macruufa shirki iyo kufri wixii aan ahayn waalidka waad ka yeeli laakiin labadaas oo ilaahay loo shariig yeeloo laga kufriyo diinta islaamka ka yeeli maysa aayaddani waxay ku soo degatay sacad bin abi waqaas radia allahu tacaala canhu markuu nebiga rumeeyey ayaa habar gaala ah u lahaa markaasay tidhi baari buuna hooyadii u ahaa oo waxay rabto waxaan ahayn weligii ma yeeli jirin markaasay tidhi sacad anaa anaa ka bixinahyo diinta waa ogahayoo raxmad buu ii leeyay markaasay tidhi cunto cuni maayo biyana cabbi maayo qorax meel ahay kuu dudsatay oy tidhi meel hoosana weligay tegabay xijaasna waa kulayl qofkii bannaan fadhiisto waa gubanaya cuntuu u keenaa hooyay cuntadaba sharaab buu u keenaa maya balbaluu korkeeda dabca inuu ka dhiso may waa iska tuuriyaysay xataa takfura bimuxammadin bay tidhi sala allahu calayh wasalam adoo nebi moxamed ku kufriya mooyaane wax aan cunaaya ma jirto markii dambe ayay suuxday gaajadii iyo kulaylkii markuu ka batay markaasuu soo ag fadhiistay wuxuu yidhi hooyaan ismaqallo boqol nafood haddaad yeelato boqol oo midina kaa baxdo midda kale kaa baxdo midda kale ilaa boqolku ay kaa baxaan ha ka yaabin inaan ka kufriyo moxamed calayhi salaatu wasalaam hadday gaaja ku haysana cuntaan kuu haya aan ku siiyo haddii kalena haddee dhimo markay sabartay bay tidhi halaysiiyo waxay wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tudichumaa وصاaحبهmaa في الدuنيا مaعروuفa buu hi ilaahay سubحaanaه وa تaعaaلى marka dee aayadahaas oo dhan waxayna tusinayaan waalidkeennu xaqa uu inagu leeyahay siduu u akidan yahay marka bal reer bani israa'iil innaga keliya ma aha reer bani israa'iil saasoo kaleu ilaahay amray وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ما لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا بني إسرائيل ساسوا إلى عيفا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا بني إسرائيل بانوا بلن كو قبناي بوري إلهي ولا بلن محانو نري لا تعبدون إلا الله إلهي عذانا هين عابدين ميسان وبالوالدين إحسانا لودي إذن شينا دوناك الصمية وذي القرباء كان قرابة وصاحب كان الصمية والمساكين كان مساكين كان الصمية إيا أنت كدن بيسان وهذا آية إنه كوغرينيه macnaa innaga keliya maa reer bani israa'iil buu ilaahay sidaa kula dardaarmay waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaanan wadi lqurbaa walyataamaa waalmasaakiin waquluu linnaasi xusna waaqiimu salaata waaatu zakaat intaasoo dhan baa la amray maxay sameeyeen uma tawallaytum dee waa reer bani israa'iil waa taqaanaaye ballan ilaahay oofin mayaane wixii oo dhan way ka carareen oo way ka tageen marka bal aayadaha kuwo kalena way jiraane bal intaa intaynu ku joojinno bal sunnada nebiga aynu bal fiirino muxuu ka yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu ayadana wax ka sheeg sheegno nabiga waxaa la su-aalay calayhi الsalaau wasalaam ayu lcamali axabu ila اllah ya rasuula allah camalka ilaahay loogu dhowaado keebuu ilaahay ugu jecel yahay baa lay qaala aلsalaaةu liwaqtihaa salaada oo waktigeeda lagu tukadoon dib looga dhigin horayna looga dhigin ee waktiga ilaahay uu gooyey lagu tukadaa ugu fadli badan buu yidhi ina almu'miniina kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta macnaa salaaddu waktiyay leeda haddaad ka hormariso waxba kama jiraan oo waktigeeda lagama hormarin karo haddii laga dabamariyo daciifisana ayadana dee dembi baa kaaga imaanaya asalaatu liwaqtihaa buui salaada waktigeeda lagu tukado qultu uma ayu maxaa haddana ku xigaan idhi buu yidhi garanayo salaadaas qaala biru lwaalidayn labadii ku dhashay ood u baari noqoto ayaa ku xigta buu de waalidaynta waa la yaqaanaa adiga hooyada iyo aabbaha keliyaad u taqaanaa maaha wixii ku dhalay oo dhan wey ayeeyooyinkii oo dhan baa soo gelayo awoowayaashii oo dhan baa soo gelayo wixii adigu aad faracoodaba tahay waa waalidkaa wey biru lwaalidayn labada ku dhashay labada ku dhashay waxaa laba loo leeyahay dee waa nin iyo naag hooyada iyo aabbaha horay u sii dhaaf ayayda iyo awowga haddana horay u sii dhaaf daa'iman laba laba un bay isugu joogaan qultu uma ayu yaa rasuula allah haddana maxaa ku xiga birulwaalidaynka aljihaadu fii sabiili illah jidka ilaahay lagula dirira gaalada la laayo yaa ku saddexa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam jihaadkii aada ogayd oo intaasoo aayadood ilaahay fadligeeda uu keenay waxaa laga hormariyey oo shahiidka aad ku noqonaysay waxaa laga hormariyey labadaada waalid baariga aad u noqonaysaa ka horeeya oo ka horeeya wax badan waxaa kaloo la wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu yidhi yaa rasuul allahi ubaayicuka cala alhijrati waaljihaad waxaan kugula mubaayacoonayaa oo kugula ballamayaa hijrada aynu madiine u soo haajirayno iyo jihaadka gaalada lala dirirayo mubaayaco nabigu waa la mubaayacoon jiray dadka macnaha waa dhaar iyo ijaazo laysa siinayo in dagaalka la wada gelayo aan la kala baqanaynin wa ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah yadullaahi fawqa aydiihim nebi maxamedow kuwaad la mubaayaconaysay ilaahay baa la mubaayacoonayaa lay macnaa gacantaadu ilaahay bay wakiil ka tahay inamaa yubaayicuuna allah yadullaahi fawqa aydiihim markuu yidhi waa kula mubaayacoonaya cala alhijrati waaljihaad nabigu su-aal buu u jeediyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaka axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin buu qaala nacam yaa rasuula allah axaduhumaa aw kilaahumaa qaala bal kilaahumaa ma mid baa nool buu yidhi mase laba way labadiiba way nool yihiin fa fiihimaa fajaahid buu aniga jihaad ii raaci mayside noqo oo u tag oo jihaadkii ayaga agtooduu yaallaaye ku jihaad hawaab badanna waad helaysaa riwaayo kale oo muslimku waxay ku daraysaa yaa rasuula allah ubaayicuka cala aljihaad buu jihaad baan kuula mubaayacoonayaa markaasuu yidhi watabtaqi اlajra min allah oo ilaahay baad ajar ka rabtaa miyaa uu yidhi haa markaasuu yidhi alaka axadun xayun min waaliday labadii ku dhashay qof nool ma ka mid yahay uu yidhi balla kilaahumaa labadiiba waa nool yihi qaala farjic fa axsin fiihimaa labadooda u ixsaan fal ayagaasaa jihaadkii ku abuya nebigu waa diiday inuu raaco waararada hooyada iyo aabbaha baa jihaad oo dhan kaaga fiicane u ixsaan fal jihaadkii waa kaas buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la wariyey rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi aljannatu taxta aqdaami lummahaat jannada meel kale ha ka doonina hooyooyinkiin lugahooda lugayodooda meesha ka hoosaysa ayay jannadii ku jirtaa taxta aqdaami lummahaat qadamku waa meesha agta hooyadu meeshay labada cagood ku hayso jannadii halkaasay ka hoosaysaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadhiiso lugaheeda hoosteeda fadhiiso haddaad janno doonaysa meel kaleba jannadii ma jirtoba halkaasay jirtaa waxaa kaloo la wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa su-aalay wuxuu yidhi yaa rasuula allahi man axaqu saxaabati man axaqu nnaasi bisuxbatii dadka yaa ugu xaq leh bisuxbatii aniga saaxiibnimadayda wa fii riwaaya bisaxaabatii saaxiibnimadayda iyo wanaagfalkayga yaa ugu xaq leh qaala ummuk hooyadaabaa ugu xaqle buu yidhi waxaad wanaag u samayso qaala umma man yaa ku xiga qaala ummuk hooyadaabaa ku xigta buu qaala umma man haddana yaa ku xiga qaala ummuka hooyadaa weeyi qaala umma man qaala abuuka qaala abuuka markuu saddex goor nebigu ku celiyey hooyo ayuu markii afraad yuu aabbihii keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadda nebigu markii hore waa sheegay ummuka buu wey laba goora kalaa lagu daray sidaa darteed xadiis baa wuxuu odhanayaa inna lilummi uluhaya albiri biriga laba saddex haddii loo dhigo laba hooyadaa iska leh midna odagaa iska leh qaar waxay leeyihiin afar meelood marka loo dhigay habartu saddex meelood leeda xadiiskaanaan ka qaadanay leeyihin saddex gooraa nebigu yidhi hooyada markii afraadna wuxuu yidhi aabbaha ee waa rubac saddex rubac iyadaa iska leh laakiin xadiidka odhanaya ina lilummi ulufaya albiri ayaa saxiixasna riwaayo kale waxaa ku sugan sidaas oo kale ummuk ummuk ummuk saddex goor markuu yidhi buu yidhi markii afraad abuuka aabbaha uma adnaaka adnaaka kii kaleoo ku xigoo kusii xiga yaa markaas hooyo iyo aabbe marka laga baxo kan kaleo kuu xiga oo kuu xiga yaa ku xaqle markaas dee nebigu wuxuu xadiidkaa inagu tusinayaa xaqa hooyadaa weliba gaar u sii leedahay aayadaha laftoodu wawasayna alinsaana biwaalidayhi waa leeyihiin laakiin habarta ayay aad ugu dheerdheereeyeen xamalathu ummuhu karhan wawadacathu karhan wa xamluhu wafisaaluhu alaaثuuna shahran dee habartaa iskale waxaasoo dhan xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayni habartaa iska leh waxyaalahaasoo dhan waxaad garanaysaa habarta xaqeeda iyo odaguba iyagoo laba xaqoo waaweyn leh inay sii kala akidan yihiin waxaa la yidhi haddee maxaa daa'iman dacfigu wuxuu ku horreeyaa habarta odagu daa'iman waxaa laga yaabaa inuu ama xoog iska leeyahay weli ama uun maaragtay nin raga uu yahay laakiin duqdu ayadaaba iska daciifo in la kaalmeeyo oo weligaa aad madaxa ka taagnaato ayadaa u baahan marka xaqa zaa'idka ahay iyadu leeda waxaa la wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi labada waalid man amsaa murdiyan liwaalidayhi amsaa walahu baabaani maftuuxaani ila aljanna wain waaxida fawaaxid waman amsaa muqdiban liwaalidayhi أمسى وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحدا فواحد فقالوا يا رسول الله وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه من أمسى نكي أهاضي مغضبا لوالديه لبدي سقف عري كعريسينيه ما أنت أمبات قرب بات شوكتين labadaadii waalid baad ka caraysiisay amsaa wuxuu galab noqo wuxuu galabaystaa walahu baabaani maftuuxaani ila annaar laba albaab oo naarta u furan ayuu ayuu leeyahay ninkaasi maalinka wain waaxidan fa waaxid hadduu mid ka caraysiiyana albaab hal albaab oo naarta u furan buu leeyahay waman amsaa ninkii waa galabaysta muqdiban murdiyan liwaalidayhi labadii dhashay nin raadi ka dhiga isagoo ah oo labadiiba ay raadi ka yihiin amsaa walahu baabaani maftuuxaani ila aljanna laba albaab oo jannada u furan buu leeyahay ninkaasi galabtaa wain waaxidan fa waaxid hadduu qof ridlo geliya labadiisii waalid ka midana hal albaabahoo jannada u furan buu leeyay waa la su'aalay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi yaa rasuula allaahi wain dalamaahu hadday labadii dhashay asaga dulmiyeen bal ka waran oo caradan ay isu cadhaysan yihiin ayaga xaggooda uu ka yimid wain dalamaahu qaala wain dalamaahu haba dulmiyeen buu wain dalamaahu wain dalamaahu saddex gooruu nabigu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam haba dulmiyeen oo haba dulmiyeen oo haba dulmiyeene mar hadduu cadho geliyo laba albaaboo naarta gelaysa unbaa u furan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddee qofkii waalidki nool yahay la garaye qofkii kale oo waalidki dhintay maxaa isagu muxuu biri muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa waa la su'aalay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa nabiga u yimid wuxuu yidhi yaa rasuula allahi hal baqiya min biri abawaya bacda mawtihimaa aniga ma igu baaqi yahay oo ma layga rabaa labadii dhashay baarinimadoodii mar hadday dhinteen ka bacdi qaala nacam alsalaatu calayhimaa walistikfaaru lahumaa وإنفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما والوصية التي لا ت... لا لا والرحم الذي الذي لا لا توصل إلا بهما ها بوري وحبلن بي كهربان بوري maxaa ka mid a الصلاة عليهما إن أنتو عيسي لبدي كل شيء رب ارحمهما كما ربياني صغيرة تي عن شيء نوي ادعي إلى هو أبا يقول حرسه أيضا يقول حرسه أبوه يقول حرسه أيضا يقول حرسه وضعت كيف كنا لي ادعي ويكولين حق ويكولين انت النوشة هنا الدعاء دو دعيس حيالي meel dhib bay ba gaadheen qabri bay ku jiraan waxay muteen lama oga ducadaada hadday u baahi badan yihiin oo waladun saalixu yadcuu lahu buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa anfacahaya meydka markuu qabriga ku jiro walad saalixa oo u soo duceeya oo iyagu ay dhaleen haddii kay iyagu dhaleen uu xumaado dee kuway ayeeyooyinka iyo wawooyinka u yihiin ducadooda iyaa soo gaadhaysa الصلاة عليهما والاستغفار لهما لبدود يو لو دمب داف ويديو اللهم اغفر لهما اللهم ارحمهما دعاء دمب داف إلهي هذا ويديسه وإنفاذ وصيتهما دردار مدودي إلا فليو وحيالا دردارنا يكدنتين هدو تيرو فلي أبا وادنتين يقدعها ورنني دردارا كوني فلي وإكرام صديقهما صاحب كودي كرامه كي أول يجا صاحب لاها أبها ما هو يدا هدو كوي مالو كرامه معير وصاحب كود رحم كي حريري أيجا حق هذا كاسو قري رحم كي أيجا كل حريري إيه أيجا صومر هي مركو كسوعي أيجا حريري عيال كرامي وطاي ويري نبي عليه الصلاة والسلام أبا يا هيدا هدول أنت بس ماها أنت أصلا حقوقا لقى دونا يا إنا الاتماد غير نبي عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه باري لماذا والدك وحا وفي عن أو بارسا إن حريري سد aabbahaa qofka isjeclaayeen aabbahaa qofka isjeclaayeen maalan waxaa ka mid a xaasaskii uu ka dhintay waa isjeclaayeen carruurihii uu ka dhintay saaxiibbadii kale oo uu lahaa intaasoo dhan waa inaad xariirisid cabdullaahi ibnu cumar baa waxaa la yidhi isagoo meel maraya wiil reer baadiyaha ka horyi haddii cabdullaahi ibnu cumarna dad badan baa la socda markaasuu cimaamadiisii taajka ahayd buu u saaray wiilkii reebaadiyaha dameerkuu fuushanaana waa sii waxaa la yidhi yaa amiir almu'miniin maxasaan u yeelaysaa baa layidhi ninka waa reer baadiya xoogaa yar baa qancin lahayde taajkaagii iyo dameerkii aad ku raaxaysanaysay maxaa u siisay ina abaa haadaa kaana wuddan licumar bn khadaab ninkan aabbihii cumar binulkhadaab bay saaxiib ahaayeen buu wiilka saasaan u siinayaa karaa u karaamaynaya marka bal qaraabadoodii marka ka waran qaraabadii ayagu ay lahaayeenna yaduna sidaasoo kale weyn waxaa ka mid ah karaamada ilaahay uu karaamaynaayo qisadii saddexdii nin oo godka gashay ee bukhaariga iyo muslimkuba dhigayeen saddex nimoo meel lugaynaya ayaa roob u yimid iyo dabaylo iswata markaasay meel jabal ah ee buura hoosteed god yaroo ku jira yidhaahdeen aad ka jirsateen bal roobka iyo dabaysha say meeshii ugu jireen dabayshii baa dhagax weyn soo rujisayo gab gab gab gab suusoo lahaa buu godka afkiisii isku awdi gem wax la riixi kara maaha waxay tabaru hayaan maaha meesha cidi uma joogto kurbaa qabatay way kurboodeen markaasaa la yidhi waraadha qof walowba waxaad ilaahay ugu dhowaatay wixii kuugu khayroonaa cibaadadaadii aynu ilaahay ugu tawasulno maanta arrintu waa xun tahay waaya nin baa ku soo hormaray wuxuu yidhi ilaahayo waad ila og tahay inaan hooyada iyo aabbahay anuu baari u ahaa ari baan raacan jiruu yidhi carruurtayda iyo aniga iyo qofna midna wax ma siiya ilaa aabbaha iyo hooyaday aan wax siiyo maalintii dambe arigii baan daaq geeyey markaasaan ku soo daaxay meel fog intaan soo daajiyey hadhow baan u imid aabbaha iyo hooyadoo gam'ay carruurtii oo caana iga sugaysa oo meesha ooyaysa caanihii baan arigii ka soo lisay ilmahana ma siinaayo maxaa yeele caadadaydu inaan waalidkay ka bilaabay ahaan jirta waalidkiina ma kicin karo waa hurdaano dee inaan hurdada ku nixiyo ma ogoli carruurtiina caana isii bay igula ooyeysaa sidaan sidaa ugu dul taagnaabaa waagu korkayga ka dhashay buu ilaahayow haddaan adiga dartaa waalidkayga sidaa u yeelayay dhagaxa naga fuji buu cad yar baa laga riixay mana ka bixi karaa waa la imtixaanayaa iyagana laakiin ninkaasi qaybtiisii qaadayy maxalu shaahidkaanu u jeedna waxa weeyaan labadii kalena mid waliba wuxuu ilaahay ugu dhowaaday buu sheegay waa laga dilindileeyo way iska bixeen nin wuxuu yidhi naa qurux badanoon anigu jeclaa ilaahayow ayaa abaari ku dhacdoo baahatay oo markaasay tidhi aan idhi inaad isu kay dhiibta maaha wax kale ma jiraan markay yeeshay ayay tidhi ilaahay ka cabsoo waxaasi ma bannaanee jooji waan ka kacay xoolihiina waan uga tegi waa laga durkiyey ilaahu dartaabaan saas u yeelay mid kale ammaanuu sheegtay xoolo uu ninuu hayay aayar bay ka baxeen waxaan uga jeednaa miisaalka ninka ku hormaray waa ninkii labadii waalidoo hurday intuu u yimid carruurtiisiina caanihii aan fiiq u siinin iyagiina inuu hurdada uga nixiyo diidayoo le ha hurdeena iska daa oo waagu korkiisa ka dhashay ilaahay dartiisu u yeelay fariid qofkii yeeli waaya waalidka xuquuqdiisa saa yeeli waaya maxaynu nidhaahnaa ee baari weeye ninkaasi kanina caaq baa la yidhaha caaqulwaalid